halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti shanta bisha maarso sannadka laba kun iyo lix iyo toban idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo cabdulcasiis xuseen cusmaan
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaraxyo maanta gudaha degmada baardheere lagula egtay ciidamada etoobiya ee qaybta ka ah amison ugu yaraan hal askari ayaa la xaqiijiyey in qaraxyadaasi uu ku dhintay midowda yurub oo loogu baaqay inuu kordhiyo lacagaha la siinaya turkiga si loo joojiyo muhaajiriinta yurub u gudbaya qaramada midoobey oo sheegtay in saddex kun oo rayid ay ku dhinteen dalka yeman tan iyo markii ay bilaabatay duqaynta isbahaysiga sacuudigu horkacayo uu ku hayo jabhadda xuutiyiinta ee yemaniyiinta waxaa kaloo aannu idiin haynaa heestaasi waxay ka mid tahay barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha ood goorrow maqli doontaan intaas ka horse warkii caalamka
codbixiyaasha shan gobol oo ka tirsan dalkan maraykanka iyo dhul hoostaga maamulka maraykanka ayaa maantoo sabtiga iyo berri oo xadaba waxay soo dooranayaan oo ay ka qaybgalayaan doorashooyinka hordhaca ah ee lagu soo xulanayo musharaxa madaxweyne ee ka qaybgeli doona doorashada guud ee maraykanka ka dhici doonta bisha noofembar ee sannadkan musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa isku dayaya inuu sii dheeraysto hoggaanka uu hayo doorashooyinka hordhaca ah ee saddexda musharax ee kale isaga ku xiga iyadoo dhinaca dimuqraadigana ay hillary clinton ka horeyso musharaxa kale ee la tartamaya ee bernie sanders
saraakiil turkiya ayaa u dhacay xafiiska wargeyska zaman ee turkiga jimcihii shalay kaas oo ka mid a wargeysyada ugu waaweyn ee dalka turkiga ka soo baxa howlgalkan ayaa ka dhan ah warbaahinta mucaaradka taageertaee dalkaasi dad mudaaharaad sameynayay ayaa eridda xarunta wargeyska isugu yimid waxaana booliisku u adeegsaday sunta dadka kaga ilmeysiisa iyo biyo xoog badan kuwaasi oo jebiyey xarunta islamarkaasna gudaha u galay si ay u saaraan shaqaalaha iyagoo markaas kadibna meesha geeyey guddi ay maxkamadii soo magacooday tafaftiraha wargeyska cabdulxamiid bilici oo la hadlay shaqaalaha ka hor intaysan booliisku xaruntooda gelin ayaa jimcihii shalay ku tilmaamay maalin u madow dimuqraadiyadda
shiinaha ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin ballaadhan oo uu aaminsan yahay inay gacan ka siinayso in dhaqaalaha dalkaasi oo ah ka labaad ee dunida ugu xoog badan uu sameeyo koror uu ugu yaraan in ka badan boqolkiiba lix iyo bar sanadkiiba samayn karo tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa xilli kororka dhaqaale ee guud ahaan dunida uu gaabis ku jiro halkaasoo warshadaha iyo shirkadaha qaarna la filayo inay shaqaalo badan ruqseeyaan ra-iisul wasaaraha shiinaha ayaa hadalkan la xidhiidha kororka dhaqaalaha shiinaha ka sheegay goob uu ku soo bandhigay maantoo sabtiya warbixinta dhaqaalaha la xidhiirta oo ay dowladdu soo saarto heerka kororka dhaqaalaha shiinaha ayaa noqonaya kii ugu hooseeyey muddo rubac qarniya
dowladda maraykanka ayaa markab kuwa dayuuradaha qaada iyo dhowr kale oo galbis ah geysay badda south china tallaabadan ayaa u muuqata in maraykanku awooddiisu ku tusayo dalka shiinaha markabka oo lagu magacaabo john c stennis oo ay la socdaan kuwo kale ayaa la warinaya in horaantii toddobaadkan ay gaadheen xadbadeedka lagu muransan yahay ciidan maraykanka ka socda ayaa sidoo kale goobta ku sugan dowladda shiinaha ayaa sheegaysa in dhammaan badda aan ku celiya dhegeystayaal dowladda shiinaha ayaa sheeganaysa dhammaan badda south china maraykanka ayaa xukuumadda beijing ku eedeeyey inay xadkaasi goob militari ka dhigtay iyadoo isku dayeysay inay ka horjoogsato sheegashada baddaas ee dalalka kale ee gobolka ku yaala
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga idaacadda v o a galab wanaagsan ayaan dhammaantiinbaa hawada idinka leenahay
ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya iyo qof kale oo rayida ayaa maanta ku dhintay qaraxyo xidhiidh ah oo ka dhacay deegaanka baardheere ee gobolka gedo warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa waryaheena magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed qaraxyadan oo ahaa miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa maanta barqadii waxa ay ka dhaceen bartamaha degmada baardheere ee gobolka gedo bartilmaameedka qaraxyadan ayaa la sheegay inuu ahaa gaadiidka biyaha u dhaamiya ciidamada ethoobiya ee amisom kuwaasoo xilligii qaraxyada ay dhacayeen marayay bartamaha magaalada baardheere goobjoogayaal ku sugan degmada baardheere ayaa v o a u sheegay in ilaa shan qarax oo isxigxigtay ay ka dhacday magaalada baardheere maanta barqadi waxaana ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey ka dhashay qaraxyadaasi dhimashada laba qof oo uu mid yahay askari ethoobiyaana iyo sidoo kale dhaawaca saddex qof oo kale sidaasna waxaa v o a u sheegay sarkaal ka tirsan maamulka degmada baardheere mas-uuliyiinta maamulka baardheere oo aannu la xidhiinnay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan qaraxyada waxaana qaraxyadii maanta ka dhacay degmada baardheere ay saameyn ballaaran ku yeesheen ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii degmada baardheere kuwaasoo weli xidhan ciidamada ethoobiya ee amisom iyo kuwa maamulka baardheere ayaa weli howlgallo miina baarisa ka wada nawaaxiga goobihii ay qaraxyadu ka dhaceen degmada baardheere ee gobolka gedo oo ay gacankuhaynteeda la wareegeen ciidamada kenya iyo kuwa ethoobiya ee amisom oo ay weheliyaan kuwa soomaalida dhammaadkii bishii toddobaad ee sannadkii hore ayaa dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa ka dhacay weeraro isugu jira qaraxyo miino dilal iyo falal kale kuwaasoo lala bartilmaamaysaday mas-uuliyiinta maamulka degmada baardheere waxaana weli khalkhal ku jira ammaanka magaalada ciidamada kenya iyo kuwa ethoobiya ee amisom ayaa magaalada baardheere ka kala degan jihooyinka bari iyo dhanka galbeed ee magaalada halka ciidamada soomaaliduna ay ku kala sugan yihiin xarumaha dowliga ee degmada baardheere khadar maxamuud xareed v o a kismaayo
waa tahay v o a washington ayaad weli nagala socotaan midooda yurub ayaa lagu boorreeyey inuu kordhiyo lacagaha uu siinayo dalka turkiga si dalkaasi uu wax uga qabto una joojiyo muhaajiriinta ama qaxootiga syriya ka imanaya ee yurub u soo gudbaya warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan midowda yurub ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu labanlaabo lacagtii u yabohay inuu ku taageero dalka turkiga si dalkaasi uu gargaar ugu fidiyo malaayiinta qaxootiga reer suuriya ee ku sugan turkiga gudihiisa hadalkan ayaa sabtida maanta laga soo xigtay guddoomiyaha dalka jarmalka u matala midowda yurub guweter otinger midowda yurub ayaa jimcihii shalay shaaciyey qaybtii ugu horraysay ee lacag dhan saddex bilyan oo yuuro oo loogu talagalay in turkiga lagu caawiyo si dalkaasi uu ugu maareeyo qaxootiga reer suuriya ee labada milyan iyo barhka gaadhaya master otinger ayaa arrintan u sheegay wargeyska serspiegel ee ka soo baxa dalka jarmalka yurub waa inaanay dib u dhigin taageerada maaliyadeed ee dheeraadka ah ee turkiga la siinayo kadib sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka dhammaan kharashka adeegga uu turkigu siiyo qaxootiga kaas oo isugu jira dejinta iyo xanaanaynta ayaa noqon karta lix ilaa iyo toddoba bilyan oo yuuro sannadkii ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha dalka austriya werner fayman ayaa isna soo jeediyey taageero maaliyadeed oo arrintaas lagu bixinayo dhibaatada muhaajiriinta waxaan u baahannahay xal midaysan oo yurub ka yimid marka waxaan soo jeedin lahaa sanduuq uu dal kasta oo midowda yurub ka tirsani uu lacag ku shubo si lamida sidii samata bixinta bangiyada lacagta waa in loo adeegsadaa kharashka ku baxaya dadka magangelya doonka ayuu yidhi madaxa golaha midowda yurub donald tusk ayaa jimcihii shalay wadahadal la yeeshay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordowan master task ayaa shir guddoomin doona shir madaxeed deg dega oo turkiga lala yeesho kaas oo maalinta isniinta soo socota dhici doona ujeeddada shirka ayaa xoojinta iskaashiga arrinta ku saabsan sidii loo joojin lahaa muhaajiriinta yurub u tallaabaya
aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay
haatanna kenya ololaha diiwaangelinta dadka qaybgelaya doorashada sannadka soo socotee laba kun iyo toddobiyo tobanka ka dhici doonta dalka kenya ayaa waxa ay ka socotaa magaalada nairobi iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ka tirsan waryaheenna yaasiin ciise warjeere waa wardheere ayaa warbixintan inoo haya toddobaadkii saddexaad waxaa magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isley ee deegaanka kamakuunji si habsamiya uga socda diiwaangelinta dadka halkaasi ku dhaqan oo u diyaargaroobaya doorashooyinka labada kun iyo toddobiyo tobanka waddanka kenya cismaan cadow ibraahim oo isagu ah mudanaha deegaanka maamul hoosaadka m c ega deegaanka waqooyiga xaafadda isley ama isley north oo v o edu ay la hadashay ayaa ugu horrayntii waxaanu wax ka weydiinay bal guud ahaan magaalada nairobi gaar ahaana kamakuunji inta m c ega ama golaha deegaanku ka kooban yahay iyo qaabka ay u shaqeeyaan waxaanu yidhi siduu u dhisan yahay waa waxaan ka koobannahay siddeetan iyo shan wards intaasi maamul goboleedka nairobi siddeetan iyo shantaasi ward oo ka tirsan nairobi county assembly oo speaker leh iyo qaybta la yidhaahdo executive oo gavanaha u weyn yahay oo fulinta ah oo fulinta ah oo gavanaha u weyn yahay waa tahay marka ee, deegaanka north ayaad adigu ee, wakiil uga tahay ee, dadka ku dhaqan xaafadda islii sidee xaafadda islii ay uga socotaa ee, dadka iyagu markaasi xaqa u leh inay codeeyaan Aan- hadda diiwaangelintu si fiican bay u socotaa Ah, inkastoo shalay markii aan la hadlay qolada i e b c da oo dadka diiwaangelinayso in ay ka cabadeen ay ay leeyihiin ah, dhallinyaradii iyo dumarkii ayaan goosanaynin laakiin ragga si fiican ay u goosanayayaan marka rag ah, d- dumarka iyo dhallinyarada waxaan hadda u baaqaynaa in ay meelahaasi ay tagaan ay soo goostaan maanta iyo berri waxay joogayaan meesha la yidhaahdo en, en, alhidaya mosque iyo ah, shariif center inta u dhexayso meelahaas ayaa laga helayaa labadan maalmood insha allah Ah, horta diiwaangelinta hadda la samaynayo waa dadkii ah, sanadihii hore oo doorashooyinka ay dhacaysay in aan isdiiwaangelinin Ma hadda mid cusub oo hadda la samaynayo waxaa weeyaan dadka hadda ah, qaan gaaray oo ay dhiiga qaatay iyo dadkii hore ma- markii hore aan codaynin oon qaadanin intaasunbaa hadda diiwaangelintu ay u socotaa waxaanu arkaa hadda islihii in aan ah, taagidkayna inuu xumayn Ee, ugu dambayntii cismaanow maxaad u jeedinaysaa ee dadka ku dhagaysanaya ee iyagu qaar badani ay isdiiwaangeliyeen kuwana aanay aad u fahamsanayn nidaamka diiwaangelinta maadaama qorshaha ee waddanku uu ku dhisan yahay dadku sida ay uga qayb qaataan ee codbixinta Ah, qof kasta oo i d haysto waxaan ka codsanaynaa hadduu isdiiwaangelin inuu isdiiwaangeliyo hadduu isdiiwaangeliyena marka doorashada markii ay timaado in cod ah, yacni waxaa un lagu yeelan karaa in codbixintaasi ay dadka ay dhiibaan taasna in si fiican looga soo baxo si aan, ah, waddanka qaybteena aan u qaadano
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere oo warbixintaasi ka soo diray ololaha diiwaangelinta dadka ka qaybgelaya doorashada ka dhici doonta dalkaasi oo ka socda xaafadaha magaalada nairobi v o a washington ayaad weli nagala socotaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay goordhow waxaa inoo soo socda barnaamijka xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha balse marka hore yemen xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa warbixinuu soo saaray ku sheegay in saddex kun oo rayid ay ku dhinteen dalka yemen lix kun oo kalena ay ku dhaawacmeen dalkaasi tan iyo markii ay bilaabeen duqaynta isbahaysiga sacuudigu hogaaminayo uu ku hayo jabhadda xoutiyiinta ah oo bilaabatay muddo haatan hal sano laga joogo wariyaha v o eda liisa shlein ayaa warbixintan ka soo dirtay genefa saare ciidla nuur ayaa inoo soo koobaysa warbixintan oo muujinaysa tiro koob dhammaystiran oo ay samaysay qaybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa si gaara diiradda loogu saaray khasaaraha gaadhay dadka rayidka ah inkastoo tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmaba ay ku jiri karaan qaar ka mida dadkii dagaalada ka qayb galay intii lagu guda jiray bishii februari waxay hay-addaasi ururisay ilaa boqol iyo sideed iyo lixdan qof oo rayida oo la dilay iyo ku dhowaad laba boqol oo kale oo la dhaawacay waxaana la xaqiijiyey saddex meelood oo laba dadka dhibaatadu soo gaadhay in ay u geysteen diyaaradaha sacuudigu hogaaminayo ee duqaynta ka wada dalka yemen afhayeenka hay-addan xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa sheegay in dadka badankoodu ay ku sugnaayeen magaalada caasimadda ah ee sanca In November last year, there was a marked decrease in the airstrike casualties. But since then, master they've colfield been wuxuu rising yidhi sharply.
bishii noofembar ee lasoo dhaafay waxaa la sheegay in xoogaa hoosu dhac ku yimi khasaaraha ka dhalanaya howlgallada ay duqaymaha diyaaraduhu geysanayaan balse intaa wixii ka dambeeyey si aada ayay kor ugu kaceen tirada dhimashaduna way laban laabantay intii u dhexaysay bilihii janawari iyo februari ee sanadkan tirada dadka dhibaatadu soo gaadhayna xaqiiqatan waa tii ugu badnayd tan iyo bishii sebtembar ee sanadkii hore master colfield waxaa kale oo uu sheegay in dagaalka iyo duqaymaha aan kala sooca lahayn ee aan loo kala duweynin shacabka iyo xuutiyiinta oo ay dagaalka isaga soo horjeedaan ciidamo isbahaysiya oo ay ka mid yihiin kuwa daacad u ah madaxweynihii hore ee yemen cali cabdalla saalax uu dhibaato weyn u geystay dadka waxaa kaloo la sheegay in bishii hore dad shaciba si gaara loo gumaaday sidoo kalena weli ay socoto burburka loo geysanaya hantida shacabku There've also been worrying allegations, which we're still working to verify, that coalition forces dropped cluster bombs.
waxaa sidoo on kale the jira mountainous walaac area laga of qabo Cyprus.
eedaymo aanu weli ku howlanahay sidii aanu u xaqiijin lahayn kuwaasi oo ah in isbahaysigu ay bam ku tuureen dhul buuralaya oo ay ku taallo warshadda sibidhka ee amran halkaasi oo la sheegay in qaar ka mida ciidamada xuutiyiintu lagu bartilmaameedsanayey warbixintan ayaa la sheegay in dhibka ugu badani uu hubkaasi ka soo gaadhay carruurta yaryar oo meelo ay ku ciyaari jireen la duqeeyey kadib markii meelahaasi muuqaalkoodu uu diyaaradaha soo jiitay human rights watchna waxa ay waxyeelada loo geysto goobaha dadweynaha ku tilmaantay dembi dagaal
saare ciidle nuur aad bay u mahadsantahay warbixintaasi waxaa magaalada jineefa ka soo dirtay wariyaha v o eda liisa shlein laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna waa wakhtigaan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan waa kuwan
kusoo dhowaada markale barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horraysa ibraahinow haddii aan soo qabto waxay naga soo gaartay xuseen maxamed isaaq iyo hooye ambiye samow iyo qadiijo nuur iyo ibraahim maxamed aadan iyo cabdiwaaxid sheekh maxamed iyo maxamed cabdiraxmaan ilyaas cabdiraxmaan iyo hindiye dhaqane iyo nasrakiin jacfar bashiir dhammaan asxaabtaasi waxay tahniid dhalasho u dirayaan mune maxamed iyo mukhtaar sheekh oo wiil ugu dhashay magaalada wajeer wiilkaasi waxaa loo bixiyay khaalid mukhtaar ducadana waa xaggeena yidhaahde khaalid mukhtaar waxaa leenahay allaha kaa dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca dhambaalkana falastiin waxa uu naga soo gaaray daahir maxamed cumar iyo cabdi maxamed cumar iyo yuusuf maxamed cumar iyo cabdiqaadir maxamed cumar ustaad shaafici khaliif iyo maslax cabdiqaadir xaaji dhafe iyo xasan cabdishaq xasan iyo khaliif cabdishaq xasan iyo waxay yidhahdeen aabe cabdiqaadir xaaji dhafe zahra cabdi axmed dhammaan dadkaasina waxay taaniid u dirayaan cabduqaadir cali cabdi daadir iyo waxay yidhahdeen marwadiisa ifraax cabduqaadir xaaji dhaafe oo ku aqalgalay beledweyne waxaana ay yidhaahdeen gaar ahaan xaafadda bundaweyn allaha ka dhigo kuwii bashbash iyo barwaaqo kala kulma arooskooda aamin ayaan leenahay warqadana waxay naga soo gaartay waa tahniyad waxaana dirayaa aaba daa'uud faarax cilmi iyo hooyo nuura mursal aadam iyo adeer axmed faarax cilmi iyo adeer cali yare faarax cilmi iyo eedda xalaawi ibraahim xaydar luul daa'uud faarax cilmi iyo canab axmed faarax cilmi iyo safiye axmed faarax cilmi anfac cali yare faarax cilmi iyo fartuun daa'uud faarax cilmi iyo maryan cali yare faarax cilmi iyo gallad axmed faarax cilmi farxiyo ilka weyne iyo seegeeda iyo caruurteeda ifraax nuur gare farxiyo xuseen ramadaan cabdulaahi iyo maxamed xasan jaamac mister tarabi dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyeed dhalasho oo farxad la u dirayaan hooye nasteexo daa'uud faarax iyo aabe maxamed deeq cabdi nuur oo gabar ugu dhalatay magaalada gurceel waxaa loo bixiyay yidhaahdeen mustaqiim maxamed deeq cabdi ducadana waa xaggeena haye mustaqiime waxaan ku leenahay soo barbaar noqotii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda waayahay dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan soo qabanaynaa codadkii cawaale aadan iyo haniyukey iyo heestii haye keliya
kalgacaylkii kaayahaagii kor u qaadeed kamin yeeshaan kaga mahadnaqi kalgacaylkii kaayahaagii kor u qaadeed kamin yeeshaan kaga mahadnaqi kulaytid qorax kaadiyo dayaxa kore dayaxa kore nuri kafi kulaytid qorax kaadiyo dayaxa kore dayaxa kore nuri kaafiyey waxaa tahay kiin ruux la kordhigo yeelkidhingiino kotoreyman tahay ee aan kaa helo haye keliyoon kuldhow soo tubo kahanuura waxaa tahay kiin ruux la kordhigo kidingiilo kotoreyman tahay ee aan kaa helo haye keliyoon kuldhow soo tubo kahanuura
kalgacaylkii kayahaagii dibta ka jirteed farxad ku kabtaan kaaga mahadnaqeeye kalgacaylkii kayahaagii dibta ka jirteed farxad ku kabtaan kaaga mahadnaqeeye kiishashta habiyo koonka oo idin miyaan keliga adiga keliga ku agdigaya kiishashta habiyo koonka oo idin miyaan keliga adiga keliga ku agdigaya nafta kuligeed ku hibeeyo hakadka caashaqo labta kuu furan haya keliyoon ku idhaahdiyo kalmadiyo eray kama hagan karo nafta kuligeed ku hibeeyo hakadka caashaqo labta kuu furan haya keliyoon ku idhaahdiyo kalmadiyo eray kama hagan karo
waxaa tahay kiin ruux la kordhigo kidingeelo kotoreyman tahay ee aan kaa helo haye keliyoon kuldhow soo tubo kahanuura
nafta kuligeed ku hibeeyo kidka caashaqo labtu kuu furan
waxaa tahay kiin ruux la kordhigo kidingeelo kotoreyman tahay
haya keliyoon ku idhaahdiyo kalmadiyo eray kama hagan karo ee aan kaa helo haye keliyoon kuldhow soo tubo kahanuura
kelmad iyo hadal kama hagran karo haye keliya
aanu intaasi ku dhaafno codadka macaan ee fanaanka cawaale aadan iyo hani u k markana waa hambalyo waxay naga soo gaarta hooye xaliime axmed ganay iyo hooye faadmo maxamuud tiirow maxamed cali geedi iyo daahir xasan geediye xaawo xasan geediye cabdi xasan geedi cabdulaahi cali geedi ee damaka geedi jumcaale ee daxakiimo geedi jumcaale anwar miro geedi iyo garaad miro geedi iyo liibaan miro geedi iyo cali miro geedi iyo ismaaciil miro geedi sakariya miro geedi xamda miro geedi linda miro geedi cabdisalaam nuur guure ee do- leylo shidane dabba'an iyo cabdishakuur axmed geedi iyo maxamuud maxamed cabdi gaajoon iyo cabdiraxmaan maxamed cali nimco mire geedi iyo maxamed garaad mire iyo garaad bagas colaad dhammaantood waxay hambalyo hawada u marinayaan arooska iyo aroosada farxaan mire geedi iyo aroosada maryan sheekh axmed maxamuud waxayna leeyihiin arooskoodu waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan ducaduna waa xaggeena haye arooskaasi waxaan leenahay allah ka dhigo mid ay barwaaqo iyo reenreenba ay kala kulmaan iyo ubadqeyr qaban waxaa noo baaqayo hooyo khatre maxamed bureeye iyo waxay yidhahdeen eedan nimco aadan xirsi iyo ifraax maxamed ibraahim iyo sahal abiib cabdulaahi iyo hooyo sacaado ciiltire subagle iyo waxay idhaahdeen xuseen kabrijaad iyo makahiil cabdirashiid barre iyo sagal siciid faarax iyo axmed cabdikariin maxamed iyo cali cabdulaahi iyo dhammaanba asxaabta iyo qaraabada waxayna jecel yihiin inay halkan ka salaamaan taaniyad iyo heestana ay gaarsiiyaan aadan mahdi aadan iyo waxay idhahdeen barwaaqo xuseen allaale oo ku aqalgalay jabuuti waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ayaana dileenahay warqadana waxay naga soo gaartay khadiija ibraahim santuur iyo maama gini cabdi iyo maryan xuseen warab iyo qoyskeeda iyo sacdiye sheekh cumar iyo seynab maxamed isiyoolo iyo xaliimo xasan maadey nuur xuseen jabaan iyo qoyskiisa cabdi sheekh bahalow iyo qoyskiisa iyo dhammaan reer shuuriye waxay hambalyo aroos gaarsiinayaan maxamed yuusuf aadan iyo fawsiye maxamed mawliid shuuriye oo arooskooda uu ka dhacay toddobilaatankii februari magaalada nairobi wiil iyo caano gabar iyo caano ayaanu leenahay isku waara ubad qayr qaban kala hela haye ibraahim kaalimihii sugaanta markana
waxaan usoo qabanaynaa falastiin dhegeystayaasheenna codkii macaana ee fanaanka bashiir cali xuseen iyo heestii waa filan mayn marayanay marna kaama filanayn inaad inaad may leedahay walow aad maanta itiri isma naqaan
dad badan ayaa waday maweelaga naftaadoon ku meraaya hadalku si aan ku maqsuudiyo meermeyeerinaay muddo badan ayaa waday maweelaga naftaadoon ku meraaya hadalku si aan ku maqsuudiyo meermeyeerinaay mooday xaajadu meel wacan inay marayso meher kaliya noo haray mooday xaajadu meel wacan inay marayso meher kaliya noo haray ayaad muranka taagtood macsalaamay buu tiri kaamana mutaysan axdiyaadu meel dayan waxaadaan dumayaadeen ayaad muranka taagtood macsalaamay buu tiri kaamana mutaysani axtiyaadu meel dayan waxaadaan tamayaadi filan mayin maryane marna kaama filaani inaad mayaay leedahay walow maantaad jiri ismanaada filan mayn maryane marna kaama filaani inaad mayaay leedahay walow maantaad jiri ismanaada haddaad mooda caashaqu maalma bura inuu yahay meelihiisa maadaran maweliyo cayaar baad moodaysa adigu haddaad mooda caashaqu maalma bura inuu yahay meelihiisa maadaran maweliyo cayaar baad moodaysa adigu idaybuu adkaysan mahadadiisaybuu badan mid kalaan la haysta marna imaadan oran intuusan iigu maaxanin micidaygu adkaysan mahadadiisaybuu badan mid kalaan la haysta marna imaadan oran maridaad afka malabkayeeshood isukay maxaysi murugaanihayniyo mushkilaygu abuurte maridaad afka malabkayeeshood isukay maxaysi murugaanihayniyo mushkilaygu abuurte
uurkoo maridaad afka malab ka yeeshood isku kaymacays murugaan ahayniyo mushkilay ugu abuurta
yaa salaam heestaas waxaa la yidhaahdaa maryan codka macaan ee fanaanka oo Bashiir.
saaxiibkay bashiir cali xuseen waa tahay dhinacii warqadaha haddaan ku noqon ka war warqadan dhankan warqadan waxay naga soo gaartay waxay yidhaahdeen waa hambaliyo aroos waxaa diraya abba cali cabdi fidow iyo hooyo timiro aadan jumcaale iyo farxiyo cali cabdi iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo maxamed cali cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi cali cabdi iyo marwadiisa kowsar garaad iyo caruurtooda iyo cabdulaahi cali cabdi iyo jamaal cali cabdi iyo marwadiisa muno xasan iskahaay iyo ibraahim cali cabdi iyo marwadiisa nuurto maxamed iyo caruurtooda iyo fawsiye cali cabdi iyo hooyo dhool xasan cabdi iyo caruurteeda yaxye cali cabdi ubax cali cabdi iyo sakriye cali cabdi dhammaan dadkaasi waxay hambalyo aroos oo farxad le u dirayaan arooskii aroosadda cabdiqaadir cali cabdi iyo ifraax cabdiqaadir xaaji dhafe oo ku aqalgalay magaalada beledweyne gaar ahaana xaafadda buundaweyn waxay leeyihiin guurkiina guur qayr gurigeena gurinagay guulow ka yeel wiil iyo caano gabar iyo caano waxaan filayaa heestii beledweyne inaanay gacanta noogu jirin waayahay waxaa noo baaqaya aabba cabdulaahi maxamed xaaji iyo hooyo maryan macalin maxamuud boqolsoon iyo aabe cali xasan makaraan iyo hooyo maka cali maxamuud iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamuud cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cumar cabdulaahi maxamed iyo caruurtiisa iyo cali cabdulaahi maxamed iyo fartuun cabdulaahi maxamed iyo saygeeda iyo caruurtooda madiine cabdulaahi maxamed iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo cabduqaadir cali xasan makaraan iyo yuusuf cali xasan makaraan iyo xasan cali xasan makaraan iyo xuseen cali xasan makaraan dhammaan reer cali xasan makaraan iyo reer cabdulaahi maxamed xaaji waxay tahniyad kal iyo laaba jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed cali xasan makaraan iyo ruqyo cabdulaahi maxamed ruun xaaji oo meherkood uu ka dhacay atlanta georgia dalkan maraykanka waxayna leeyihiin ducadu waa xaggeena meherkaasi guur kheyr qaba oo raaxo badan inuu idiin horseedo ayaana bida kaga baryanaa warqadan waxay naga soo gaartay adeer maxamed siciid bulxan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo ilhaam cismaan siciid bulxan iyo caruurtooda iyo ilmo muuse siciid bulxan iyo caruurtooda iyo ilmo ciise siciid bulxan iyo caruurtooda eedda ruun siciid bulxan iyo caruurteeda iyo eedda aamino siciid bulxan iyo caruurteeda iyo eedda shamis siciid bulxan iyo caruurteeda iyo eedda khadiijo siciid bulxan iyo caruurteeda maxamed xasan maxamuud iyo xaaskiisa iyo cabdi giire iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska amaal aadan siciid bulxan iyo mukhtaar siciid ismaaciil oo arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu leenahay isku waara oo isku raaya ubad kheyr qabane ee baha idinkala siiya haye ibraahim aamiin ayaan leenahay dawooy
aadan u doodaya aqdan dartaa u daalaya dawey adan u doodaya adigan dartaa u daalaya inaan sidee daymada arkay inaan dayon daymada arkay diidayaan oo iga dadin diidayaan oo iga dadin oo ii diidayaan dunyalaantu cilmay disho sidaad darteed baad diibii dhigtay dunyalaantu cilmay disho sidaad darteed baad diibii dhigtay inaan sidee daymada arkay inaan dayon daymada arkay diidayaan oo iga dadin diidayaan oo iga dadin oo ii diidayaan dokhayganay u dabibtaho watan darteed u dibadbaxay dokhayganay u dabibtaho watan darteed u dibadbaxay inaan sadayo daymada arkay inaan dayon daymada arkay diidayaan oo iga dadin diidayaan oo iga dadin oo ii diidayaan dabcadka darxuma bado ninkii danyara loogu dowgalay dabcad dadka darxuma bado ninkii danyara loogu dowgalay inaan sadeyo daymada arkay inaan dayon daymada arkay diidayaan oo iga dadin diidayaan oo iga dadin way diidayaan
dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa heesta dawoy intaas ayaan kaga gudbaynaa intaas ayaan kaga gudbaynaa Fil- intaas ayaan ku dhaafaynaa heestii dawoy falastiin dhinaca warqadaha ayaan mar kale ku noqonaynaa haye warqadan hal qof unbaa soo diray waxaa noo soo dirtay fartuun daahir cismaan oo joogta magaalada garoowe waxay tiri waxaan hambalyo meher u dirayaa walaashay ubax iyo cabdifataax ilkaas waxaan leenahay meherkii aroos degdegihii ku xigo bashbash iyo barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano ayaanu leenahay fartuun waa tahay dhambaalkan xigaha waxa uu naga soo gaaray nuur xasan nuur bukhaari iyo cabdulaahi hilowle sahal iyo hooyo culmo cali ciire iyo waxay yidhahdeen cabdirasaaq xaaji xuseen saney iyo maxamed xaaji xuseen iyo cumar xaaji xuseen iyo farxiye xaaji xuseen iyo duniye xaaji xuseen iyo bishaare xaaji xuseen iyo luul xaaji xuseen iyo xaliimo xaaji xuseen iyo hooyo maryan macalin yuusuf iyo waxay yidhahdeen ah, maxamed macalin yuusuf iyo mustaf macalin yuusuf iyo aweys macalin yuusuf iyo axmed iyo dhammaan waxay yidhahdeen reer xaaji xuseen saney iyo reer macalin yuusuf waxayna hambalyo gaadhsiinayaan sadaam xuseen saney iyo waxay yidhahdeen safiya xasan xuseen oo meherkoodu uu ka dhacay linkobing ee dalka sweden waxaanay leeyihin ducadu xaggiina le waaye waxaan leenahay meherkaasi guur raaxo badan ah oo ay kala helaan ubad kheyrqaba ayaan ugu ducaynaynaa aamin waxaa noo baaqayaa cabdulaahi sheekh cabduqaadir iyo hooyo umul khayr maxamed cabdiraxmaan iyo waxay yidhahdeen ayayo faadumo xuseen iyo habaryaro xafsa maxamed cabdiraxmaan iyo shukri maxamed cabdiraxmaan iyo waxay yidhaahdeen luul maxamed cabdiraxmaan iyo habaryar bilkhayr maxamed cabdiraxmaan iyo abtiyaal badri sheekh axmed waxa ay tahniyad gaadsiinayaan cabdiraxmaan cabdulaahi cabduqaadir iyo wuxuu yidhahdeen najmo xasan xuseen oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina bashbash iyo barwaaqo inaad kala kulantaan iyo nolol raaxo badan ee banah uu ubad qeyrqaba idinkala siiyo ayaan idinkugu ducaynaynaa markana ibraahim waa kaalimihii suugaanta waxaan soo qabanayaa codka macaan ee fanaanka dalmaryare heesta xaqiiqo anoo dhayay boogahaaga ha dhiijin kuweyga
waxaad shalay igu dhaliishay adigu ma ku dhiira maanta intaan ku quuri waaye inkaan intaan jiro howlaalin intaan ku quuri waaye ilkayga intaan jiro howlaalin anuun dhabin dhaawacaaga inaan dhinto haw hiloobin anuun dhabin dhaawacaaga inaan dhinto haw hiloobin haddaan dhayay boogahaaga wayga hadhiijin maanta dhawacaaga inaan dhinto haw hiloobin anoon dhabin dhaawacaaga inaan dhinto haw hiloobin haddaan dhay boogahaaga wayga hadhiijin maanta wayga hadhiijin maanta dabweye caashaqaygu ye dabweye intaa daranteedu moodo xaqiiqadu yay ku dhaafin shaqaygu yeedhaweeye kaa daranteedu moodo xaqiiqadu yay ku dhaafin dhayihii araggaaga doonay ilmada ka dhibcaysa baaji adoo ku dhex nool nafteeda indhiir ha kushidin gubaysa iyadoo ku dhex nool nafteeda dilo ha kushidin gubaysa dhayihii araggaaga doonay ilmada ka dhibcaysa baaji adoo ku dhex nool nafteeda iyadoo ku dhex nool nafteeda dilo ha ku shiilin gudaysa dhulka aw qooshin ruuxa dhanka low soo hiloobay dhulka aw qooshin ruuxa dhanka low soo hiloobay dhaxdii dhukan mauga balaaree dhalmada roob ha u malaynin dhilaxdii dhukan mauga baaree dhalmada roob ha u malaynin dhulka ha u qooshin ruuxa dhanka low soo hiloobay dukaan aw qooshin ruuxa dhankaagow soo hiloobay adoo ku dhex nool naftayda dhimbil ha ku shidin gubaysa dhuunkaal ha u qooshin ruux dhankaaga u soo hiloobay laxdii dhukan abaar mooge dhadada dhadada roob ha moodin dhadada roob hamuudin codka macaan ee dalmaryare waa mid ka mid a heesihiisii ugu dambeysay bal warqadda xigta noo soo qaba ibraahim warqadda xigta waxay naga soo gaartay ayeeyo milgo xirsi ducaale iyo aamino cusmaan oo axmed iyo caruurteeda iyo faadumo cusmaan oo axmed iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen amran cusmaan oo axmed iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo deeqa cusmaan oo axmed iyo caruurteeda iyo kinsi cusmaan oo axmed iyo odageeda iyo caruurtooda iyo hibo cusmaan oo axmed odageeda iyo caruurtooda iyo qadan cusmaan ow axmed odageeda iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan cusmaan ow axmed iyo waxay yidhaahdeen caruurtiisa dhammaan reer cusmaan ow axmed waxay hambalyo iyo bogaadinba u dirayaan amaal aadan siciid bulxan iyo mukhtaar siciid ismaaciil oo arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin isku raaya ubad khayr qabanah eebbaheeda kala sugi aamin ayaa leenahay warqaddan waxay naga soo gaartay daahir maxamed cumar iyo cabdi maxamed cumar iyo yuusuf maxamed cumar iyo cabduqaadir maxamed cumar iyo ustaad shaafici khaliif iyo maslax cabduqaadir xaaji dhafe iyo xasan cabdi sheekh xasan khaliif cabdi sheekh xasan iyo aaba cabduqaadir xaaji dhafe iyo sahra cabdi axmed iyo weliba waryaheena xuseen xasan dhaqane ee magaalada beledweyne waxay hambalyo u dirayaan cabduqaadir cali cabdi daadir iyo marwadiisa qaaliga ah bay yidhaahdeen ifraax cabduqaadir xaaji dhafe oo ku aqalgala magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda buundaweyne isku waara ayaanu leenahay ubad khayr qabana kala hela aamiin waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga alla maxay oran maryan maxay oran kusoo dhowaada codkii macaana ee fanaanka ibraahim baadil mudiya mirii jannada iyaduna mawga waxaan muudiyaa malabkii shinnida iyaduna mawga waxaan muudiyaa mirii jannada iyaduna mawga waxaan muudiyaa malabkii shinnida iyaduna mawga waxaan muudiyaa mirii jannada iyaduna mawga waxaan muudiyaa malabkii shinnida iyaduna mawga alla waxaan muudiyaa mirii jannada iyaduna mawga alla waxaan muudiyaa malabkii shinnida iyaduna mawga waxaan waxaan muudayaa miraa la daayey mid bixi habeenkii ayaduna mawga waxaan waxaan muudayaa miraa la daayey mid bixi habeenkii ayaduna mawga macnaha macnaha hal garabo mayadow daran haadu macan macaan mayadow daran haadu macan macnaha كرهوه ما يزودرن عادوا معا معا ما يزودرن عادوا معا markii aan hordhigo allaynu milan tahay alla markii aan hordhigo aynu milan tahay aygu mahdi aygu mahdi yahay alla maxay oran imadowgii maxay oran allahayow maxay oran imadowgii maxay oran yarki maxay oran maryaan maxay oran alla maxay oran imadowgii maxay oran allahayow maxay oran imadooga maxay oran yarku maxay oran maryaan maxay waxaan moodayaa sida maya ubaxayaduna mawga waxaan moodayaa midab qaansa roobayaduna mawga waxaan moodayaa sida maya ubaxayaduna mawga waxaan moodayaa midab qaansa roobayaduna mawga waxaan moodayaa sida maya ubaxayaduna mawga waxaan moodayaa sida maya ubaxayaduna mawga waxaan moodayaa midab qaansa roobayaduna macnahan ka rabo mayadow daran haadow macaan maya waa la diiday ibraahim
qof mayarna uma jirto haadayaa la isugu tegay idinka xataa may warabti
annagoo ah warqadda waxay naga Hawley.
soo gaartay cabdicasiis caydiid cilmi yemane iyo maxamed yuusuf nuur iyo maxamuud cabdulaahi jaamac iyo maxamed cabdulaahi jaamac iyo barre cabdulaahi jaamac iyo xamse cabdulaahi jaamac iyo jaabir cabdulaahi jaamac cabdiraxiim mawliid ismaaciil iyo maxamed aadan ismaaciil jiglan iyo mahad xasan xuseen geelle iyo hibe cumar badhe cabdirasaaq good nuur iyo siciid muuse maxamuud iyo cumar balayax cabdi cumar balayax cabdi iyo cabdiraxmaan balayax cabdi dheereeye iyo cabdifitaax muuse shiikh iyo najax aadan cunaaye iyo cabdiraxmaan sheekh xasan axmed dhammaan dadkaasi waxay hambalyo u dirayaan amaal aadan siciid iyo mukhtaar siciid ismaaciil oo raskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa isku waara oo isku raaya ayaanu leenahay waxaan dhambaalkana ka helay aadan xasan iyo xaaskiisa iyo cabdisalaan muuse iyo xaaskiisa iyo balaag dhagaxley iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo xaaji aadan qooley iyo xaaskiisa faysal isaaq cabdulaahi iyo xaaskiisa iyo injineer suleymaan sheekh iyo xaaskiisa dhammaanba asxaabta waxayna taaniyo dhalasho u dirayaan cabdirasaaq cadow iyo waxay yidhahdeen sacdiye aadan salaad oo gabadh ugu dhalatay ceelwaaq gabadhaasina waxaa loo bixiyay yidhaahdeen xaawo kiin ducaduna waa xaggin xaawo kiin soo weynaa u noqotii dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamiin ayaanu leenahay markana waa heestii sow adiga maahan sanadiya indheer adiga maaha ha igu heesin sow adigi maaha sanadiya indheerkaan u silicsanaa saakana indhihu sii jaleecayeen codka macaan ee banxariisi janha ka waraabiye xaliimo muuse milaano
Soo adeegi maaha, sayma waxaa
codka macaan ee xaliima muuse milaan ee banaxriisi jannaha ka waraabiya gabagaba ayay ahayd guud ahaan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena naftan kugu sasabi jire sideen idhaahdaa waa falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure oo idin leh nabadgelyo
waayey dhegeystayaal intaasi waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyadii heesaha waxaan kusii saqaynaa gebagabadii idaacaddayada galabnimo cabdilcaziis aan ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu doorka roonaa mid iyo laba cabdicasiis waad mahadsantahay waad mahadsantahay maxamed cabdi ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya iyo qof kale oo rayida ayaa maanta ku dhintay qaraxyo xiriira oo ka dhacay degmada baardheere ee gobolka gedo qaraxyadaasi ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ciidamada etoobiya oo marayay gudaha degmada baardheere waxaana la sheegayaa in saddex qof oo rayida ay sidoo kale ku dhaawacmeen dalkan maraykankana gobollo ku yaala waxaa maanta iyo berriba ka dhacaya doorashooyinka hordhaca ee lagu soo xulanayo musharaxa madaxweyne ee doorashada guud ee maraykanka ee dhici doonta bisha noofembar
aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdilcasiis intaana waxaa ku eg barnaamijkaygii galabnimo inta haddii la idhaahdo toddobada fiidnimo aynu mar kale dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi cabdilcasiis xuseen cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v odan la sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.